waano wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda ee toddobaadkan shan iyo tobanku xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa isbuucan meel mariyey qaraar tirsigiisa uu yahay kaasi oo lagu giijiyey muddadii cunaqabateynta hubka ee horay u saarneyd al-shabaab muddo sannada oo hor leh golaha loo dhan yahay ayaa si wadajira u sheegay in dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sidoo kaleeto xasilinta gobolka iyo guud ahaanba soomaaliya ay xil ka saaran tahay guud ahaanba xubnaha ka midka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobey islamarkaasina la saaray cunaqabateen hubka iyo dhaqaalaha kooxda soo gelaya ayadoo laga hortegaya inay dhoofiyaan deegaanada ay joogaan dhuxusha sidoo kaleetana la soo geliyo hubka si weyn looga hortegayo haddaba qaraarkan maxaa uu ka dhigan yahay waxa aan weydiiyey su-aashaasi wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cali cabdi waa qaraar wanaagsan oo maaragtay dalka iyo dadkaba wax u taraya in cunaqabateynta lasii saaro khawaarijtana waxay maaragtay ka taraysaa in maaragtay ciribtirkooda ay soo ay soo degdegto sidoo kale qaraarka waxaa ka mid ahaa dhuxusha waxaa ka mid ahaa hubka waxaa ka mid ahaa in maaragtay maraakiibta la baari karo lala soco karo oo qaramada midoobey dowladaha xubnaha ka ahna ay baari karaan arrintaas waa ku faraxsannahay waxayna maaragtay wiiqaysaa awoodda khawaarijta waxay nooleynaysaa awoodda ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan annaga isku duwanba anigoo ku hadlaya magacayga kan dowladda iyo kan wasaaradda gaashaandhigaba waa soo dhaweyneynaa qaraarkaas waan ku faraxsanna waxaana rajeyneynaa inuu wax weliba ay hore usii socdaan dowladdu ma og tahay al-shabaab meelaha hubka uga yimaado meelo badan oo hubka uga yimaadaa waana la soconnaa inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ee ula soo degaan sidii hore ma ahan awoodahooda wax yaraa ka haray waxaas yarkaana waxaan rajeyneynaa inaan soo gabagabeyno waktiga ugu dhow meelo fara badana hadda lagu wiiqay inta yaroo hartana waxaan rajeyneynaa inaan soo gabagabeyno khubarada sida weyn ula socota al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadooda ayaa qaba in kooxda jiritaankooda iyo sidoo kale nagaashiyahooda deegaanada ay gacanta ku hayaan ay ka weyn tahay uun mid ku dhisan hubka haatan qaramada midoobay ee cunaqabateynta saarayso sida uu qabo kolonel cabdulaahi macow oo degan gobolka north carolina ee dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya wasaara cabdi waa ku salaamaya adigii dhegaystayaasha ugu horreyntii waxa waaye golaha ammaanka muddo dheer ayay maaragtay oo oo soddon sannadood ka badan ayay soomaaliya cunaqabatayn ay ku hayso inkastoo dowladda laga qaaday haddana cunaqabataynta waxaa lagu bilaabay muddo dheer markii ayay shabaabka ay soo baxeen argagixisada shabaabka markii ay soo caanbaxeen ayaa la saaray maxaa cunaqabataynta hase ahaatee waxaa meesha aan ka maqnayn in maaragtay magaalada muqdisho iyo magaalooyinka qaarkoodba ay leeyihiin muxuu ahay meel hubka lagu kala iibsado oo la yidhaahdo cer toogtay marka waxa waaye hubka cunaqabataynta lagu qabtay laba arrimoodba muxuu ahay way way ku dhiirigelinaysaa shabaabka inay maaragtay ay dagaalka sii wadaan hubna ay helaan waa midda koowaade waxa waaye dhaqaalaha faraha badan oo ay maaragtay ay ka qaadayaan ganacsatada iyo gaadidleyda iyo beeralayda iyo dadka muxuaha reer miyiga intaba ay ka qaadayaan marka saa darteed ayaa maaragtay ay ku helayaan dhaqaale ay ku iibsadaan hubka ay ku iibsadaan marka hubkana waxa waaye xuduudadii oo dhan ayaa soomaaliya ku furan soomaaliya waxa ay noqotay waddan maaragtay adduunyada waxay ku tilmaamaa waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray islamarkaasna maaragtay xuduudadiisa aan difaacan karin marka dhibaatadaas ayaa jirta marka cunaqabataynta waxay noqonaysaa warqad golaha ammaanka ay soo saareen laakiinse enforcementigii iyo dabagalkii iyo sidii maxuaha looga joojin lahay waxa ay noqonaysaa mid aad u adag sababtoo ah dowladda ma wada haysato dhulkii oo dhan iyo xuduudadii oo dhan ma kontarooli karo haddiiba al-shabaab la saaraya cunaqabateen ma la og yahay marinada biyaha iyo sidoo kaleeto kuwa xuduudaha ee ay uga yimaadaan hubka waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kaleeto wasiiru dowlaha gaashaandhigga cumar cali meelo badan oo hubka uga yimaadaa waana la soconnaa inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ee ula soo degaan sidii hore ma ahan awoodahooda wax yaraa ka haray waxaas yarkaana waxaan rajeyneynaa inaan soo gabagabeyno waktiga ugu dhow meelo fara badana hadda lagu wiiqay inta yaroo hartana waxaan rajeyneynaa inaan soo gabagabeyno ma jirto meelo ay si gaar ah hadda ugala soo degaan sidoo kale ma jirto meelo ay hadda dhuxulka dhoofiyaan dhuxusha waxay ka sameyn jireen ganacsiay ka sameyn jireen dad ay shurakooyin la ahaa oo ganacsato ahaa jiray dowladdu waa maaragtay dabagal fiican ay ku sameeday waxaa jiray lacago ay dhaqi jireen dowladdu akoomo fara badanay ka xirtay waxyaaba fara badanay ka qabatay waxaa kaloo jira waxyaaba fara badan ay kamay jireen sanadkan waa sanadkii ugu fiicnaa oo aan dabagalkooda iyo ciribtirkoodaba aan ka wada shaqeynay dhammaan hay-adaha dowladda soomaaliyeed waata adigoo mahadsan wasiir waxaa jirta in al-shabaab muddaba cunuqabateyntan ay horey u saarnaan jirtay haatan wax cusub aysan ahayn oo la cusboonaysiiyey oo keliya iyadoo cunuqabateynta ay saarneyd ayay dagaallo idinla gelayeen qarxyo ay geysanayeen gobollo iyo deegaano ay gacanta ku hayaan maxay soo kordhin kartaa marka haatan in haddana lasii saaray sida aan hore kugu sheegaba waa lasii adkeeyey cunuqabateynta waa la cusbooneysiiyey waa midii hore loo saaray waa lasii adkeeyey hadda waxaa lagu soo daray in la baari karo maraakiib oo hay-adaha xubnaha ka qaramada midoobay ay baari karaan waxa ay wadaan haddii ay dhexo tahay haddii ay tahay hub ama saanad milatariba la baari karo la burburi karo la qaba karo waxaa lagu soo kordhiyey wax aanan hore u jirin gudaha dalkana dowladda maaragtay bartilmaameed ay u ahaayeen haddana caalamkii bartilmaameed xoogle usii noqdeen waxaana rajeynaynaa awoodahooda sida aan kuu sheegaba waa wiiqnay sida hore maahan isu socodka hore ma lahan awoodihii hore ma lahan la macaamilka dadka hore ay samey jireen ma lahan in yaraa harte oo hamba ah waan isku dari doonaa haddii layiraa dagaalka shabeellada dhexe ee dhowaanahan ay kula wareegeen fariisimo ciidamada dowladda ay lahaayeen kooxda al-shabaab ayaa ah tusaalaha fudud ee ah in kooxdu weli ay nooshahay ama ay soo kabanayso deegaano horey looga qabsaday gaar ahaana kuwa shabeellaha dhexe wasiiru dowlaha gaashaandhigga ayaase ii sheegay in deegaanadii al-shabaab ay qabsadeen ciidamada dowladda ay dib uga qabsadeen islamarkaasina sida uu yiri jab ay gaarsiiyeen shabeellada dhexe waa dagaal waayahan dambeba socday saddexda isbuuc ee ugu dambeysay waxaa jirtay nadiifin ay ka wadeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba wadada isku xirta balcad iyo jowhar waa lagu guuleystay kadib waxaa jirta in aagag kale oo aanan aagaas ahayn ay khawaarijta soo weerareen meelo ciidanka xeelo dagaal ay uga baxeen oo tuulooyin ah way jireen dib baana loogu laabtay waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala dagaalkan ay soo qaadeen ama ay soo cusbooneysiiyeen inay naqdaan kii ay ku baabi'i lahaayeen soomaalina insha allahu tacaala iska garabso doonto waxaana ka imaan doona guulo haddana waxaa jira guulo waaweyn waxaa looga baabi'iyey gaadid waxaa looga baabi'iyey tiro khawaarij ah oo maaragtay cadadkooda aan la soo koobi karin cer iyo dhulba waxaa ku socdo dagaal adag oo quwadeysan sidoo kale dhanka aan kuu sheego maaliyadda waxaa ku socda ayakana dabagalaa ku socda waa saacadihii ugu dambeeyey dagaalada aad arkaysana waa rafashadii ugu dambeeyey xilli maamul goboleedyada qaarkood ayse dowladda dhexe soomaaliya wax wada shaqeyna lahayn ayay adkaanaysaa in laga adkaado al-shabaab aragtidaasi waxaa qaba colonel macow mar kale horta waxa waaye mudnaanta koowaad oo maaragtay laga rabo dadka siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha dalka hogaaminaya federaalk ha ahaadaano amaba dowlad goboleedka ha ahaadaano waxaa looga baahan yaha midnimo iyo maxuaha dagaalkan inay meel uga soo wada jeestaan laakiinse sida hadda aan arkayno waxa waaye dadweynihii ayaa kala kala qaybiyey oo dadka siyaasiyiinta ayaa kala qaybiyeen oo waxaad arkaysaa iyagoo maaragtay aad iskaga soo horjeedo dowladda federaalka oo amirta aan laga qaadanayn maamul goboleedkii aan maaragtay aan aan heriir uusan lahayn tusaale aan u qaato matalan kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii xorriyadda la qaatay oo calanka gumaysiga la dejiyo gumaysi calanka soomaalida la saaray subaxdii waaga markuu bariyay wasaaradda arrimaha gudaha taliska booliiska soomaaliya taliska xoogga dalka soomaaliyeed wardoonkii berigaa jiro sbeshal baranjiga intaba waxa waaye xogaha ay ka soo aruuriyeen afar iyo labaatanka saacadood ee xorriyadda aan haysanay waxa ay gacanta ay ugu dhacday amaba lala wadaaga madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha xaaladda amni waddanka heerka uu gaarsiisan yahay laakiinse maantay dowladda federaalka ahay iyo maamul goboleedka iskuma xirno xogna kalama qaataan xogna isma siiyaan waayo waxaa wada shaqayntii ayaa meesha ka baxday saddexda sano ugu dambeysay laba maamul goboleed ayaa ka maqan kuwo kalena waxaa suurtooda siyaasad darteed aawgeed inay maaragtay uga hor yimaadaan dowladda federaalka xuduudaha dhinaca dhulka ayaa iska furan qaarkood ganacsatada ayaa hubka ka soo iibsada dalalka deriska ah qaarkood sidii horay u dhacdayba sanadkii tegay oo hub fara badan uu gacanta u gala gacmaha dad shacaba oo ku dhaqan galgaduud gaar ahaana caabudwaaq markaasi oo ganacsato ay soo iibsadeen hubkaasi sida la sheegay inkastoo aan la qayixin halka hubkaasi uu ku socday si rasmiya waxaa sidoo kaleeto furan maranbiyoodyada badaha ballaaran ee soomaaliya ku hareereysan oo qaarkood la sheego in ajaanibta soo qulqulaysa ay kasoo degaan waxaana taasi lagu xaqiijiyey dagaalka haatanba ay kula jirto puntland ee isis ee ka dhanka ah kooxdaasi ee ka socda buuraha calmiskaad halkaasi oo tiro ajaaniiba lagu dila puntland ee xaqiijisay inay kasoo gudbeen dhinaca maranbiyoodyada khubarada ayaa qaba awoodda dowladda oo wakhtigan aan u muuqan mid si buuxda gacanta ugu haysa dhinacyada xuduudaha badaha amaba beriyada meelaha qaarkood gobolada inay seeteynaysa in si buuxda dowladdu ay uga warhayso hubka soo geli kara gudaha soomaaliya barnaamijkii bandhigga v o edana toddobaadkan waa naga intaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo